idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan waxaan idinla socotiinaya nuur bukhaari anigoo ah caashi ibraahim gobolka washington ayaa waxaa ka bilowday doorashooyinka isreebreebka ee loogu tartamayo kuraasta iyo gudiyada maamulaha gobolkaasi taasoo dhici doonta bisha nofembar ee soo socota dadka tartankaasi ku jira waxaa ka mid ah axmed ismaaciil cabdi oo ka mid ah soomaalida degan gobolkaasi oo u tartamaya mid ka mid ah guddiga shanta ah ee maamulaha garoonka iyo dekedda ee gobolkaasi isagoo u tartamaya kursiga degmada king county la yidhaahda ee magaalada siyaarale gobolkaasi axmed waxa uu hadda ka mid yahay guddiga maamulaha guryaha ay ku nool yihiin qoysaska uu dhaqaalahoodu yaryahay ee magaalada siyaarale ee gobolkaasi washington axmed ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu u tartamo kursigaasi magaaladiina waxay leedahay teked aada u weyn iyo maxay ahayda iyo airport kaasoo maaragtay tobanka ugu horeeyo oo maxay waddankani uu ka mid yahay markii la eegana gaar ahaan east africanka iyo annaga soomaalida haddaan nahay meelaha ugu badan oo dhaqaalaha uu naga soo galo waaye oo aan maxay ahayda dhaqaalaha aan ka sameyn qaarkood waxay ka shaqeeyaan dadka tagaasida airborada dadka kasoo qaado sida uberka taxiga ayaa dadkeenu baday ka shaqaystaan dadna waxay u badan yihiin airbortka dhexdiisa ayay ka shaqeeyaan oo ah dadka diyaaradaha clean garaynayo ama markii aada soo degeysid boorsooyinka maaragtay sida dhaqsiyaha kugu keenayo ama dadka fielka ga diyaaradaha gaaska ku shubo qaybta kale oo dhinaca badda ahna dadka cargoga maaragtay markii oo containarada la keeno dadka socodkooda sahle ayay ayay ka mid yihiin oo ah waxay haystaan truck truck drivers weeye oo dekeda ayay kasoo bixiyaan alaabta meelaha oo maxay ahayda lagu keediya ayayna geeyaan oo marka marka waa muhiimad aada u weyn ayay noo leedahay positionkan haddaan nahay gaar ahaan soomaali iyo east african iyo immigrantska haddaan nahay taasi darteedna ayaa igu qasatay inaan u istaago marka anigana gaar ahaan waxaa ahaa dadka oo mas-uulka ka ah inuu isu keeno community leaderska iyo dadka diimaha hogaamiya maxay ahd ayaan mas-uuliyaddeeda ahayd inaan isu keeno oon dabadeedna aan ka dhadhacsiino sida dhibaatooyinka dadka shaqaalaha airbortka haysta iyo sida ay muhiim u tahay in la garab istaago oo maxay ahayday noloshooda wax laga bedeli lahaa taasina waxay noqotay mid history gashay oo two thousand and fourteenkii ayaa loo codeeyo oo shan iyo tobankii ugu horreeyey macnaha in laga dhigo wejka stateka oo dhan ayay noqotay waa garta marka adiga qaybtaad u ordeyso waa dhinaca dekeda ma aha garoonka diyaaradaha labadooda laisku daray waayo commishnarada waxay mas-uul ka yihiin tekeda iyo aerobortka oo laisku daray laakiin dhibaatooyinka iyo dadkeena meesha ugu badan ay ka shaqaystaan ayaa aerobortka ah marka dad oo codkooda gaarsiinayo ma haystaan dabadeedna dadkan oo in muddo ah oo maxay laiska indhatiray dhibaatooyinka ay haystay iyo maxay ayaa fursad waxay u helayaan inay codkooda qof ayaga qof ayaga yaqaano uu commissionerkii uu soo galo uu commissionerka uu soo galo si taasina waxay fududeynaysaa wax allo wixii dhibaatooyinka haystay ee annagana haystay in macnaha miiska lasoo saaro ama si aan helno maaragtay meeshii go-aanka lagu gaaray aan fariisano waa gartay marka waxaad iga warantaa fursadda aada leedahay inta ay la eg tahay in aad gaarto yoolkaas aad hiigsanayso tartankaas aad galayso fursadda aad haysataa intee bay la eg tahay waqtigii aan bilaabo kambaynka nasiib wanaag waxaan fursad u yeeshay inaan la hadlo legislative district waxay dhahaan degmooyinka ka kooban tahay king county mid walbo inaan hortago oon la hadlo aan u sheego sababta aan u ordayo maxay ahayday waxay ay tahay oon macnaha positionkaan ugu ordayo aan u tartamayo iyo maxay ahayda waxyaabaha isbedelkoo aan keeni karo taasi waxay fursad ii siisay in aan helo taageero badan oo degmooyinkaasi ay ka mid yihiin ilaa iyo hadeertaan waxaan haystaa afar degmo oo waaweyn ayaan haystaa taageerahooda waxaa kaloon haystaa countigoo dhan maxay ahda democratic legislative district countigoodao dhan ayaan iyagana maxay ahda garab isiiyey waxaa kaloon haystaa laba senator oo oo state senator ah oo ayagana endorsement iyo iyo macnaha isiiyey taageero waxaan kaloo haystaa qofka keliya oo congresska noogu jiro oo ah gabar oo hindi ah kasoo jeedo ayadana immigrant ah oo la dhahaa pramila ayadana codkeeda iyo supportkeeda way siisay inkastoo qof horey ugu jira aan la tartamayo laakiinse inta endorsementka ooan haysto ayaa in wax cajiib ah oo maaragtay taasi ayaan filayaa insha allah in ay in badan ay codeyn doonaan maadaama dadka ay ku codeeyaan inta qofoo endorsement adiga kusoo sameysa ama inta adiga ku taageerto waa garta waxaad ii sheegtaa marka yaa kula tartamayo tartankan kugula jira marka laba qof kale aniga marka laga bixiyo ayaan nahay saddexan kuwaan nahay inta tartamaysa gabar ka mid ah waa qofkii hore ugu jiray oo maaragtay afar sano hore usoo haayay qofka kalena macnaha qof cusuban waaye oo macnaha heerka ani aan gaarsiisanaha ma maba gaarsiisanaba marka laakiin qofka challengeka ugu haya wuxuu yahay qof qofkii hadda kusii jiray experience badan bay leedahay muddo badanayna kasoo shaqaysay arrimaha tikada iyo waxyaabaha ku xisaabsan kaasi waxa uu ahaa axmed ismaaciil cabdi oo ka mid ah soomaalida degan gobolka washington oo u tartamaya mid ka mid ah guddiga shanta ah ee maamulaha garoonka iyo iyo dekedda ee gobolkaasi